bsmi اllahi الرxmn الرaxيim alxamdu لlah رbi العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وصaxbihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllah tacaala baabun alwaladu lilfiraash baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alwaladu cunuga wiiliyo gabar wuxuu ahaadaba lilfiraashi firaashka ayuu ku sugnaaday firaashka ayuu u sugnaaday yacnii lisaaxibi alfiraash baa laga wadaa alwaladu cunuga lilfiraashi lisaaxibi alfiraash gogasha ninka iska leh ayuu u sugnaaday oo gogashaa ninka leh ayaa cunugii ku dhashana leh sidaasay marka ka dhigan tahay xadiid naskiis ayuuna tarjamo ka dhigtay ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa saciid bnu mansuurin ومسدد قال xدثنا سفيان هو بن عyينة عن الزهري عن عروة بن عyayنة inuu yahay marka زهري buu ka warina سفyاan عن الزهري haddaa aragto oo aan la qaydin oo sidaa layskaga iطلاaqay waa iبن عyayنة لأن asagaa iبن عyayنة ka badsaday لأn asagaa زهري ka badsaday can curwata can caaئiشhaةa اkhtasama sacd بن أbi وaqاas waxaa dooday sacdu bnu abi waqaas iyo wacabdun binu zamca iyo cabdun binu zamca labadaabaa doodeen ilaa rasuulillaahi rasuulkay u dood tageen sala allahu calayh waali wasalama fi bni amati zamca zamca addoontiisii inankii ay dhashay sha'nigiisayna ku doodeen addoon uu zamca iska lahaan jiray cabdun binu zamca aabbihiis addoon uu lahaa cunug ay dhashay ayay ku doodeen faqaala sacd bnu sacad waxa uu yidhi owsaanii akhii walaalkay baa ila dardaarmay cutbata cutbo ahaa idaa qadimtu makata haddaan maka galo an andura ila bni amati zamca zamca addoontiisa cunugga ay dhashay inaan fiiriyo fa aqbidahu markaa aan soo qaadoon soo qibdoodo fa innahu ibnuhu wuxuu igala dardaarmay fa innahu cunuggaasi ibnuhu wiilkiisa isagu ou dhalay inuu yahay waqaala cabdun binu zamca cabdun binu zamcana waxa uu yidhi akhii huwa cunugu akhii walaalkay weeyaan ibnu amati abii aabbahay addoontiisii baa dhashay aabbahay addoontii uu lahaa inankeedii way wulida calaa firaashi abii aabbahay gogashiisaa lagu dhalay ayb waxaa laga qaadanayaa marka addoontu inay ninka iskale gogol u tahay ninkaasay u gogol joogtaa sida nikaaxuba uu keenaayo firaash uu keensanaayo ayaa addoonta haddii ninku ninka iska leh yay firaash u tahay haddii uusan qof nin kale ku darin hadduu isaga cid kale ku daro dee isaga firaash uma aha ciddii uu ku daray firaash u tahay marka addoonta aan la guursanin ninka iska lehay firaash u tahay oo gogashiisa marka ay ku jirtaa xadiidku marka taasuu keenaya wulida calaa firaashi abii nebigana waa u qiray sidaa aabbahay gogashiisii baa lagu dhalay fara'aa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu waxa uu arkay shabahan ekaansho bayinan oo cad ayuu arkay bicutbata cutbo inuu u eg yahay buu arkay ekaansho cad oo cutbo uu u eg yahay ayuu nebigu ku arkay cunuggii cutbanaada marka waxaa weeyaan addoonta waa ka sinaystay isagu laakiin addoontu waxay guri u joogtay waxaa weeyaan zamca iska lahaa dayb cutbahaasina marka dagaalkii uxud iyo meelahaasuu ku dhintay isagoo marka dhinacan marka safka gaalada iyo iyuu ahaa isagoo abuu dhintay isagoo gaal ah ayb sacad bin abi waqaasow la dhashay marka wuxuu leeyahay walaalkiibuu markaa sacad buu la dardaarmo cunuggaas ogow buu yidhi anaa dhalay addoontaa cunugga ay dhashay iyo ogow anaa dhalay ii soo war markaasaa lagu qabsadayoo addoonta ninkii iska lahaa wiilow dhalaa ku qabsado cabdun binu zamca ayb wuxuuna ku dooday aabbihii inay gogol u joogtay fara'aa rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu arkay shabahan bayinan ekaansho cad ayuu arkay bicutbata uu u eg yahay faqaala waxa uu yidhi alwaladu lilfiraashi alwaladu cunuga lilfiraashi lisaaxibi alfiraashi firaashka midka iska leh ayuu u sugnaaday waxtajibii minhu ka xijaabo yaa sawdatu sawdaay ya maan ka boodi alwaladu lilfiraashi alwaladu waladka lilfiraashi lisaaxibi اlfiraashi gogasha midka iska leh ayaa ayuu u sugnaaday walilcaahiri midka zaaniga ee zinaystayna alxajaru dhagax wuxuu leeyahay yanii hungoobid wixii uu rabay inuu waayo alkhayba alxajar hunaa bimacna alkhayba ee dhagax baa lagu dilayaa ma aha qasab maaha in dhagax lagu dilo ninkii zaaniga ahaa hadduusan muxsan ahayn ma dhagaxaa lagu dilaana ma lagu dilaayo dhagax marka marka walilcaahiri alxajar marka la leeyahay alxajar bacdi ahlilcilmi baa waxay ku fasiraan dhagax in lagu dilo ayuu leeyahay laakiin mar kasta maa caahir kasta iyo zaani kastana dhagax laguma dilo marka macnaha saxiixa waxaa weeyaan walilcaahiri zaaniguna wuxuu leeyahay alxajaru ay alkhaybatu inuu wax waayo oo meeshaa ebir uu kaga tago ilaa markastaa daruuri maa dhagax in lagu dilee ayb waxtajibii minhu ka xijaabo nin wiilkan yaa sawdatu sawdaay adna ka xijaabo sawda marka waxay la dhalatay cabdun binu zamca ow sawdatu bintu zamca leedahay marka sawda cunugan si marka loo fiiriyo aabbaheed firaashkiisiibuu ku dhashay walaalkeedoo kala waa haddana nebigu wuxuu yidhi ka xijaabo ayb waxaa laga qaadanayaa marka hal shay inuu laba xugun qaadan karo hal shay in laba xugun la siin karo biictibaarayni iyadoo markaa laba ictibaar la fiirinayo shaygan isagoo laba meel ama laba dhinac laga eegaayo in laba xugun la siin karo oo marna waa kanaa firaashkii baa xugun loo yeelay dhinacaas marka nasabka laga fiiriyo yacnii min jihati hubuuti nasab xukunka waxaa yeeshay firaashka dhinac kale oo marka da in laga xalaal miirto oo qofkan yacnii laga awaanta yacnii ay ka maxaarimtii marka dadkii u ahaan lahaa si ay uga xijaabtaan xukunkan waxtajibiina jihatu shabahu ka imaaday shabaha maadaama ninkii lagu tuhmay ninka zinada sheeganayo maadaama uu u eg yahay shabahaasna wax uunbaa lagu dhisayoo xugun ah xukunka lagu dhisayna waa maxay in laga xijaabto oo sawda ay ka xijaabato cunugaas ayb culammada marka waxay yidhahdaan ka xijaabashadu waa min baabi alwarac waa min baabi alwarac yacnii si aad waa xalaalmiiradnimo iyo in yacnii qofka uu ku dadaalo waracnimada weeyaan maahane jaa nasabkiiba hadduu sugnaaday hadda haddii uu marka walaaltinimaduna waa u sugnaanaysaa wixii axkaama walaaltinimadu lahayd waa u sugnaanaysaa laakiin min baabi alwarac yaa marka wax tajibi amarkaani marka uu ku imaanaya ayb waxtajibii minhu ka xijaabayaa sawdatu sawdaay waxaa laga qaadanayaa marka nasabka inuu firaash ku sugnaado casharkii horena waa ku sheegnay afar shay buu ku sugnaadaa firaashka waa ku sugnaadaayo nikaaxa ama addoonnimada qofka addoonta uu leeyahay ama naagta uu qabo wixii ka yimaada nasabkiisa ugu sugnaadaa istilxaaq inuu ishaleeshiiyo isaga qofkan oo istilxaaqa badanaa waradadaa samayso casharkii horen ku soo marnay isagana wuxuu nasabka ku sugnaadaa bayina iyo markhaati waxaa kaloo ku sugnaadaa min jihati alqaafa ama qiyaafada nin qaa'ifa haddii uu haleeshiiyo si kale loo kala saari waay nasabka waa ku sugnaadaa jiho shanaadna waa la tilmaamayoo iyadu ahayd qurcada cali baa xukumay qurcadaasi inkastoo war badan oo ku jira afartan baa laakiin xoog badan saddex waa laysku raacsan yahay khiyaafadana khilaaf baa ku jira iyadana waxaa laga qaadanayaayoo kale addoontu inay gogol u tahay ninka iska leh haddaysan nin lahayn abu xaniifa diidaya mas'alada iyadana xadiidkan baa xujo ku ah waxaa kaloo laga qaadanayaa shabaha iyo firaashku hadday iscaaridaan firaashkaa la xoojina oo raajix ah firaashkii baa markaa la xoojinaa shabaha iyo firaashku hadday iska hor yimaadaan ayb waxaa kaloo isagana xadiidka ku jiro laga qaadanayaa anna axkaama الnasabi tatabacad axkaamta nasabka ku tacalluqdo inay qaybsamayso oy kala qaybqaybsanto oo fatahbutu min wajhin duuna wajhin wej inay ku sugnaan karto wej kalena aanay ku sugnaanaynin ayb fuqahadu marka waxay ku magacaabaan xukunkan oo kale xukmun bayna xukmayni xukun laba xukun u dhaxeeyo ayb waxaa kaloo laga qaadanaa xadiidkanay culammadu yidhaahdeen qaafada ama qiyaafadu xaq inay tahay wax jira inay tahay maxaa yeele ninka qaa'ifka wuxuu ku xisaabtama waa shabah shabahu nebiga noocan maa waxbuu ku dhisay isaga hadda ayb mas'alo kalena waxaa weeyaan xadiidkan alwaladu lilfiraashi walilcaahiri alxajar ma marka uu munaasaco iyo dood markay jirta miyaa xugunkan mase waa xugun sideedaba xugun caam ahoo aan dood maray dood jirta iyo maraanay dood jirinba lagu dhaqmo isxaaq bnu raahaweyhi isagu wuxuu ku tegey alwaladu lilfiraashi walilcaahiri alxajar waxay imaanaysaa marka ay dood meesha ay ka taagan tahay oo nin firaash leh iyo waxaa ishaysto nin isagu markaa iyo nin zaani ah xadiidkaana imaanayu yidhi markaas laakiin haddaynan munaasaco iyo doodba jirin xadiidkan marka ma imaanayo ku dhaqankiisu oo halkaa isagu wuxuu leeyahy ninka zaanigaa cunuga uu marka zinada ku dhalo waa la haleeshiinaa nasabkiisa wax ku haysta haddaanay jirin addoonuu ka zinaystay ama nin naagtiisu ka zinaystay ninkiiba kuma haystaba cunugan anaa dhalay ninkiiba ma leh naagtu ay firaashka u joogtay asagiina anaa dhalay uu leeyahay yulxaq isxaaq saasuu leeyahay waa la haleeshiina cunuga zaaniga asagana xasanulbasrina sidaasuu leeyahay yujladu wa yulxaqu bihi saasuu dhahaa waa la karbaashayaa nasabkana asaga la haleeshiina zaaniga laakiin jumhuuru ahlilcilmi zina waxba laguma haleeshiiyey dheheen ayb xadiidkanna waa xadiid asal ah qaacido waaye ama dood ha jirto ama yaynan jirin alwaladu lilfiraash lisaaxibi اlfiraash o lilcaahiri اlxajar ninka firaashka hadduu rabo inuu iska anfiyo cunugan licaanu isaga anfina waana soo marnay zaada musadadun musadad wuxuu ku daray fii xadiiihi wa qaala waxa uu yidhi huwa akuuka yaa cabdu walaalkaa weeyaan cabdiyo qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa xusayn ilmucallim can camri bni shucaybi can abiihi can jaddihi qaal qaama rajulu nin baa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inna fulaanan hebel ibnii wiilkaygii weeyaan caahartu biummihi hooyadii baan ka sinaystay fi ljaahiliyati faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi laa dicwata sheegasho filislaami islaamka dhexdiisa ma ahaaninoo ma jirto ayb addicwatu waa bikasri daal iddicaau lwalad waa cunug oo la sheegto cunug la sheegtaa filislaami islaamka dhexdiisaa ma leh dahaba amru ljaahiliyati arrinkii jaahiliyada waa tegey alwaladu cunuga lilfiraashi firaash lisaaxibi alfiraashi buu u sugnaaday walilcaahiri alxajar zaanigana wuxuu leeyahay inuu wax waayo xirmaan iyo markaa khayba ayaa u sugnaatay oo uu leeyahay ayb xadiidkan isaga marfuuciisu waa saxiix isnaadkiisuna waa xasan sida uu alxaafid ibnu xajar fathulbaariga uu ku yidhi ibnu cabdilbarna uu tamhiidka ku sheegay shawaahidna waa leeyahay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabuudakiyu qaala xadaanaa mahdiyu bnu maymuun abu yaxyaa qaala xadaanaa muxamed bnu cabdillaahi bni abi yacquub can اlxasan bni sacdi mowla اlxasan bni caliy bni abi aalib can rabaaxin qaal zawajanii ahlii zawajanii waxay igu dareen ahlii ehelkayga amatan addoon oo lahum iyagu ay lahaayeen oo ruumiyatan qoladaa marka ruum u dhalatay fawaqactu calayha waan ku dhacay fawaladat hulaaman bay dhashay fawaladat waxay dhashay hulaaman wiil aswada madow midlii anoo kale ah fa sammaytuhu waxaan ku magacaabay cabdallaahi uma waqactu calayha waan ku dhacay fawaladat hulaaman bay dhashay aswada madow midlii anigoo kale ah fa sammaytuhu cubaydallaahi baan ku magacaabay umma tabina lahaa waxaa qalbigeeda galay tabina facila haddii laga dhigo waxaa qalbigeeda galay waay oo intuu u sheekeeyey qalbigaba ka degey ayb haddii la yidhaha tabana calaa wasni daraba macnaheedu markaa wuxuu noqonayaa uma tabana lahaa hulaamun waxaa fasaadiyey ka zinaystay waxaa fasaadiyey lahaa iyada hulaamun cunug liahlii ehelkayga yanii u sugnaaday ruumiyun oo ruumi ah addoon kaloo yanii ay ehelkaygu lahaayeenoo ruum reer ruum ah iyabaa halleeyey oo fasaadiyey oo ka zinaysta macnaha yuqaalu lahu la yidhaahdo yuuxanna oo yuuxanna la yidhaahdo faraatanahaa bilisaanihi carabkiisii ayuu markaa kula sheekaystay radaanada waxaa weeyaan luqat اlcajam luqada acaajimta ku hadlaan ayaa waxaa la yidhaha radaana marka oo ka wadaa un waxaa weeyaan waa la sheekaystay luqadoodii bay iskula sheekaysteen ayb isagana waa ruumi iyaduna waa ruumi ruumiya ayb faraatanahaa bilisaanihi buu kula sheekaystay yacni luqadiisii buu kula hadlay faraatanahaa bilisaanihi ay biluqatihi fawaladat hulaaman bay dhashay cunug kaannahu sidii aad moodidba wasaqatun goodaaddo oo min alwasaqaati goodaaddooyinka ka mid oo kale yacnii cunug markaa wuxuu dhalay wasaqa min alwasaqaat oo kale ayb faqultu lahaa waxaan ku idhi yaa rasuul faqultu lahaa waxaan ku idhi maa haadaa kani waa maxay qaalad waxay tidhi haadaa liyuuxanna yuuxanna ayaa iska leh faruficnaa ilaa cusmaan cusmaan baana loo soo kor yeelay oon dooddeenni soo gaartay axsibuhu waxaan malaynayaa qaala mahdiyun mahdi mahdiy ibnu maymuun inuu yidhi qaala inuu yidhi fasa'alahumaa cusmaan waa su'aalay factarafaa way qirteen faqaala lahumaa wuxuu ku yidhi atardayaani raalli maku noqonaysaan an aqdiya baynakumaa inaan idinku xukumo biqadaa'i rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam qadiya rasuulka ina rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali waslm rasuulka qadaa wuxuu xukumay ana اlwalada lilfiraashi cunugu lisaaxibi اlfiraashi inuu u sugnaaday wa axsibuhu qaala waxaan malaynayaa inuu yidhi fajaladahaa waa karbaashay iyada wajaladahu iyadana waa jeedlay wa kaanaa mamluukayni addoomay ahaayeen maadaamay addooma ahaayeen addoon maa la rajmiyaana ma la rajmiye addoonkumaxaa yeele isagu wuxuu leeyahay facalayhinna nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab naagaha xorta ah cadaab yacnii cuquubada ay leeyihiin barkeed bay leedahay addoonta rajmi marka meesha waa kaaga dhammaatay rajmi maa la kala bari karaan rajmi maa laa yatanasaf rajmi nus ma laga dhigi karaa qofka rajmi waa in la dilo geeri nuskeed wax la yidhaahna ma jiraan walidaalika wax la kala bari karo waa cadadka oo jeedallada boqol meesha lagu dhufana konton bay iyagu lagu dhufana walow hadday doonaan nikaaxa soo maraan ma la rajminaya ayb waxay keliyoo leeyihiin karbaashkaas bis saa darteed marka haisdhihin addoontaan nin baaba qabaye maxaa loo karbaashaya maxaa loo rajmin waayey ee addoon waayo rajmi maba lehba iyada addoonkana waa looga qiyaastay marka addoonkuna qiyaas baa isaga marka ilxaaq ahaan loogu sameeyey macaalushaahidka marka cusmaanna sidaabuu xukumay alwaladu lilfiraash وللcاahir الxajar baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man axaqu bilwaladi man axaqu yaa ku xaqnimo badan bilwaladi cunuga ilmaha yaa ku xaqnimo badan oo iska leh hooyada iyo aabbaha hooyada iyo aabbaha hadday kala tagaan yaa ku xaqnimo badan ilmaha halkan marka baabulxadaano u soo noqday xadaanadu marka maraatibay leedahay maraatibteeda waxaa weeyaan cunugu haddii uu laba sano ka yaryahay habartaa iska leh sida xadiidku tilmaamaayo hooyadii dhashay baa iska leh intaynan guursanin nin kale intaynan guursanin ayb taas iyadu waa meel cunugu haddii uu sinu tamyiiz soo gaarana oo wax kala sooci karana hooyadii aabbahana ay isku haystaan kala dooraa la leeyahay dhexda inta loo dhigo middii uu doorto hooyadii iyo aabbihi ayuu raacayaa haddii marka sidaa aan la yeelin oo midna uu dooran waayo hooyadii iyo aabbihiis waa loo qori tuuraa hooyada iyo aabbaha qorituurkaasaana lagu bixina oo cunuga lagu siinayaa ayb xadaanadana badanaa waxaa la xoojiyaa jaanib اlunuuha dhinaca naagnimadaa ku xoog badan ragga iyo dumarka waxaa ku xoog badan dumarka walidaalika qaacidada yacni markaa waxay tahay in itafaqat اlqaraabatu wاdarajatu qaraabanimada iyo derajadu hadday iswaafaqaan qudimat ilunhaa cala adakar naagtaa ninka laga hormarina walaal gabara iyo walaal wiil abaa isku ayaa isciriiriyey qaraabadoodu waa hal jiho waana siman yihiin gabadhaa la siinaa walaasha aabbihii iyo hooyadii hooyadaa la siinaa iska leh nacam sooma garan adeer iyo eeddo eeddadaa la siinaa habaryar iyo abti habaryartaa la siinaa taas iyadu waa middaas aqaaribu اlabi oo ragga ahna waa laga hormarinaa aqaaribu اlum oo ragga ah yacnii markay iscaaridaan hooyada yacnii qaraabooyi hooyada walaalaheedo ragga abtiyaalka iyo aabbaha qaraabadiisa aabbaha qaraabadiisa la hormarinaa qawaaciduna saasay tilmaameen abu xaniifa isaga dawil arxaamka waxbuu siiyey oo dawil arxaamkaa la hormarinaa buu leey abtiyaalka waana masalo uu isaga gooni ku noqday hadday qaraabadu iskhilaaftana qaraaba waxaa weeyaan qaraabatulabi ayaa laga hormarinaa qaraabatulum jihada waxaa iskhilaafsan jihada qaraabanimadaa iskhilaafsan dhinac dhinacna waa hooyo dhinacna waxaa weeyaan aabbe waxay noqonaysaa marka in la hormariyo qaraabatulabi yaa la hormarinaya ayb cinda alimaam shaafici cinda alimaam axmed ayb alkhtu lilabi iyo waa iyadaa la hormarinaa alkhtu lilummi laga hormariyaa ayb wahaakada eeddada iyo habaryarta waa kala gedisan yihiin laba jiha wa eeddada iyo habaryarta eeddadaa la hormarinayay leeyihiin aqaarib اlabi baa muqadam ah xadiidka waa sharxi doonaa alkhaalatu bimansilati اlummi dhahay hooyadu waa habaryarta booskeed habaryartu waa hooyada booskeedoo kaley joogtaa markaan xadiidkaas gaarna yaan marka ishkaalkan iyo jawaabtiisa sheegi doonna ayb sidaas marka waxaa xukumay buu ibnuulqayim leeyahay shurayx alqaadi oo wakhtigii cumaan iyo wakhtigii cali iyo qaalli ahaan jiray oo culimmadana marka ay qadihiisa aad u soo guuriyaan yaa aqaaribulabi buu ka hormariyey aqaaribulum ayb qaala xadaanaa maxmuud bnu khaalidin الsulamiyu qaala xadaana اlwaliid can abi camrin yacni alawsaaciya qaala xadaanii camru bnu shucaybin can abiihi can jaddihi cabdillaahi bni camrin anna imra'atan haweeney qaalat waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina bnii haadaa inankaygan kan ah kaana badnii calooshaydu waxay ahayd wicaa'an weel bay lahu isaga u ahayd wasadhii naaskaygana siqaa'an bow sibraar ayuu lahu isaga u ahaa oo hadba wax ka cabo waxajrii aniga dhabtaydana xiwaa'an meel koobto ayay lahu isaga u ahayd wa inna abaahu aabbihiina dallaqanii waa i furay wa araada wuxuuna doonay an yantasicahu inuu iga qaato minii aniga iga qaato aabbihiina waa i furay inuu iga qaato ayuu doonay saddex waxyaaboodoo marka ay muqadamo ka dhigatay oy kaga xaq lahaan karto aabbaha ayb halkan marka ibnuulqayim wuxuu leey waxaa laga qaadanayaa macaanida inay axkaamta saamayn ku yeela karto daahiriya waa u dhammaatay marka ayb daahiriyada meeshan oo kale maxaa yeelay haweenkan waxay intaanoo cilal ah u sheegaysaa xukunku inay saamayn ku yeelato nebigana intuu dhegaystay ayuu saamayn ku yeelay xukunka cillo mu'ahira buu ka dhigay halkaasuu marka uu wax ku siiyey oo uu xaqeedii marka uu ku siiyey rasuulka calayhi salaatu wassalaam marka fiihi daliilun cala ictibaari almacaani waalcilal wa ta'hiiriha fi alaxkaami wa inaadatihaa nebiguna marka waa u qiray ayb haddii la yidhaha marka cilalka waxyaabaha yacnii cillooyinka iyo yacnii ha layska indha tiro daahiru nas-un ha layskaga dhego waxaa la dhuminayaa marka macaanidii nusuustaa dhumaysa meesha ha ku dhunto marka nusuusta macaanideeda in la tixgeliyo marka walidaalika dadka waxaa uu nusuusta macaanideeda tixgeliyo isku darsaday xadiidka iyo fiqiga ayb amaa dadka yacni waxaa weeyaan fiqigu ka maqan yahay ama yacnii qawaaciddiisa ha noqoto ama usuulkiisu ha noqdaan waxaa iyagu waxaa weeyaan ma daneeyaan daahiru nas baa waayay marka waxay ka dhigayaan ilzaam ay ku samaynayaan daahiru nasna iyo macaanidanna ismaba diidayaan ila macaanida waxa loo keena waa naska une ayb sidaa markay tidhi faqaala lahaa rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga wuxuu ku yidhi anti axaqu bihi adaa ku xaqnimo badan maa lam tankixii haddii aadan guursanin intaadan guursanin adaa ku xaqo marka anti axaqu bihi waxaa laga qaatay ilmuhu hadday yaryar yihiin hooyadaa xaq ku leh maa lam tankixiina laba macnaa ku jiro oo marka laba mas'alo fiqiya marka ama masaalig fiqi ah yeelan karto maa lam tankixiidan tawqiid miyaa loo jeedaa yacnii ma waxaa weeyaan tacliil miya mase waa tawqiid ma tacliil baa mase waa tawqiid haddii la yidhaha waa tacliil waana say culummadu u badan yihiin tacliil intaadan adiga guursanin adaa ku xaq leh yacnii xaqlahaanshadeeda cillo waxaa looga dhigay guur la'aanta inaynan guursanin guur la'aanteeda ayaa cillo ah xukunkuna waxaa weeyaan in iyada la siiyey ilmahaas alxukmu yaduuru maca cillatihi marka wujuudan wacadaman halkaa marka waxaa imaanaysa hadday hadday guursato xaqnimadii waa kawaa ka baxe ilmihii odagay ku soo noqonayaan haddii ay haddii lasoo furana intay guursatayba haddana ay soo faaruq noqotay waa la guursaday bil kadib hadda waa lasoo furay waa yeelanaya haddana cunugeedi maxaa yeele maa lam tankixii waa lala'yahay waa cillo alxukmu yaduuru maca cillatihi wujuudan wacadaman hadda amaa la qabaa maya soo maaha cunuggii haddana waa loo soo celina waa la siinaya waa madhabka marka a'immada badankood ay ku tageen waaye maa lam tankixiidan waa tacliil tacliilkuna hadba yacnii nikaaxa wujuudkiisa iyo cadamkiisa xukunka ku xihan yahay imaam maalig laakiin isaga wuxuu leey may waa tawqiiduu leehay intiiba aadan nin guursanin adaa iska le maalinkaad nin guursato wakhtigii waa kuu dhammaaday shay wakhtigiisu hadduu dhammaado sooma noqdo dib dambe ilmaha ilmahan adii xaq ku yeele aq yacni xaqi hooyanimada waa ku leedahay laakiin xaqulxadaana mar dambe ma yeelanayso saas waa alimaam maalig isagu uu leeyahay ayb halkaa marka mas'ala yacnii khilaafka a'immadu wuxuu ka imaanaa marka meeshaas maa lam tankixiidan sidii lagu fahmi lahaa ama fahamkeeda yay isku khilaafsan yihiin ayb xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka alummu xaqu wax maanica haddaanu jirin xadiidkan anti axaqu bihi ma waxaa laga qaadanayaa kol kasta hooyo kasto inay iyadu xaqaas leedahay ma laga fahmi karaana maya qadiyadaanuu nebigu sidaan u xukumay qaacido caamana waa ka dhigay laakiin haddii maanic xadiidkan maanic uma tacarudina ogow aan nikaaxa ahayn maanic kale marka haddii deliil loo helo qaa'im uu noqona marka waa istaaga maxaa ka mida maalan hooyadu inay gaal tahay ninka xadaanada yacnii qofka xanaanaynaya waxaa shardi ah inuu muslim yahay waa caddaaladay shardiyaan fuqahada qaarkood laakiin cadaalad shardintaasi ma xoog badna alimaam ibnuulqayim waa diidayaa maxaa yeelay faasiqu wilaayaadkoo dhan masluul lagama wada siibin maa zaala wuxuu leeyahay wakhtigii saxaabada iyo kadib iyo taabiciintii iyo a'immadii wakhtigoodii ninkii isagoo faasiqow gabadhiisa weli u ahaay u noqon karay o guurin karay mas-uuliyadda ilmihiisa waa lahaa jiray weligeed qof ilmaha mas-uuliyaddooda looga qaaday waa faasiq ma lahaayo saasuu leeyahay laakiin gaalnimadu dabcan taasiir xoogganay leedahay maxaa yeele walaaye iyo mas-uuliyad iyo inuu gaalaysiiyaaba dhici karta cunugan waa la diidaa marka shardiga marka islaamnimada waa qaa'im maanic kale marka fuqahadu ay ku daraan waa safarka hooyadu hadday cunuga meel ka kaxaynaysay safar baan la gelayaa ay leedahay waa weynaysaa xaqan adu calaa kulli xaal xadiidkan marka mawaanicdaa uma usan tacarudin maanicii deliil la yimaado deliil lagu helo waa la qabanayaa maanicii kalena waa la ilqayna qaala xadaana alxasan bnu caliyin waxaa kaloo xadiidka uu tilmaamaya ilmaha yaryar cunuga yar sidan in la yeelaayo oo la xaqsiinaayo hooyadu inay xaq u leedahay haddii laakiin uu weynaado mumayiz uu yahay cunuga takhyiir u galaa ayb waana sida abubakar iyo cumar ay xukumeen walaa mukhaalifa lahuma min aلصaxaaba ibnu cabdilbar saasuu yidhi oo abubakar baaba cumaruu ku xukumayba sidaas cumar baa haween ansaariyaduu guursaday wuu furay cunugiibuu arkay marka caasim bay u dhashay caasim ibnu cumar masjidu qubaa buu ku arkay inuu watow damcay cunuggii ayeeyadiis ayaa ku dhegtay oo kula dhegtay abuubakaray iskula tageen abuubakar cunuggii wuxuu u xukumay reerkii hooyadu u xukumay hooyadiisa iskale buu yidhi qadahaanu xukumay cumarna waa ku raalli noqday taa marka waxay deliilu tahay abubakar iyo cumar iyagana saanay xukumeen xadiidkan tamyiis hadduu gaaro cunugguna waxay xukumeen takhyiirka in la door geliyo marka waa mas'ale ay labadii khaliifaba ay ku tageen mukhaalif iyaga khilaafsanna aanu jirin waa xoog badan tahay qaala xadaana alxasan bnu caliyin qaala xadaana cabdirazaq wa abu caasim can ibni jurayjin qaala akhbaranii ziyaadu can hilaali bni usaama ana abaa maymuunata sulma mowlan min ahli اlmadiina rajula sidqin ahaa run ninkeed ahaa qaala waxa uu yidhi baynamaa ana jaalisun xilli aniga aan fadhiyey maca abi hurayrata abi hurayra aan la fadhiyey id jaa'athu imra'atun haweeney baa u timid faarisiyatun reer faaris ah macaha bnun lahaa wiil ay dhashayna uu la socday faddacayaahu way sheegteen marka waqad dallaqahaa zawjuhaa iyadoo ninkeediina uu furay faqaalad waxay tidhi ya abaa hurayra abaa hurayrow waradanat lahu bilfaarisiyati faarisiyadii bay kula hadashay luqaddii faarisiyada bay kula hadashay zawjii ninkayga haadaakan zawjii ninkayga weeyaan ama zawjii ninkayga yuriidu wuxuu rabaa an yadhaba bibnii cunugayga inuu la tago faqaala abuu hurayra waxau yidhi abuu hurayra istahimaa calayhi u qori tuurta waradana lahaa bidaalika arrintaabuu marka kula hadlay iyadana fa jaa'a zawjuhaa ninkeedii baa yimid faqaala wuxuu yidhi man yuxaaqunii fii waladii yaa igula xaqtamaayo cunugayga cunuggii aniga aan dhalay yaa igula xaqtamaayo faqaala abuu hurayra abuu hurayra waxau yidhi allaahuma innii laa aquulu haada ayb allaahuma yaa allahu ilaahu innii anigu laa aquulu haada kan ma dhahayo ilaa annii samictu imra'atan haweenay baan maqlay jaaءad ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga u timid haweenay nebigii u timid baan arkay wa ana qaacidun cindahu anoo agtiisa fadhiya faqaalad waxay tihi yaa rasuula allah inna zawjii ninkayga yuriidu wuxuu rabaa an yadhaba bibnii waqad saqaanii waana i waraabiyey min bi'ri abi cinaba ceelkaa abuu cinabuu iga soo waraabinayaa yacnii cunug barbaar ah oo ceelkii biyo ka keeni kara waqad nafacanii waana i anfacay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga waxa uu yidhi istahimaa calayhi u qori tuurta faqaala zawjuhaa ninkeedii waxa uu yidhi man yuxaaqunii fii waladii yaa igula xaqtamaayo cunugaygii faqaala الnabiyu salى اllahu عalayه ali wasalama haadaa abuuka cunugii buu ku yidhi haadaakan abuuka aabbahaada wahaadihi tanina ummuka hooyadaada fakhud biyadi ayihimaa shi'ta kaad doonto gacantiisa ku dheg oo qabso faأkhada biyadi ummihi hooyadii gacantiisii buu qabsaday faاndalaqad bihi waa la tagtay hooyadii buu gacanta ka qabsaday waa wadatay waa la tagtay waxaa laga qaadanayaa marka haddii cunuga uu gaaro heer wax kala garasho waa la kala dooransiina laba aabbaha iyo hooyaduna ay ishaystaan waa haddii la ishaysto hadday isku daystaan de dhib ma leh sulxigu waa khayr mar walba ayb wasulxu khayrun xadiidka marka isnaadkiisu waa saxiix ayb ibnu maaja iyo tirmidi iyana waa soo saareen musnad axmedna waa ku sugan yahay khadaabina wuxuu ku xambaaray iyo culummada macnahan cunuga tamyiiska gaaray baa xadiidkan qisadiisu ay ku saabsan tahay qaala xadaana alcabaas bnu cabdilcaظiim wahuwa alcambariyu qaala xadaana cabdulmalik bnu camrin wahuwa abu caamir alcaqadi qaala xadaana cabdulcaزiiz bnu muxamed wahuwa adaraawardiyu can yaziid bni اlhaad can muxamed bni ibraahim can naafic bni cujayrin can abiihi can caliyin qaal kharaja zayd bnu xaariata ayaa baxay ilaa makata maka ayuu u baxay faqadima bibnati xamza ayuu u galay ayuu la soo galay xamse gabadhiisiiba uu la soo galay faqaala jacfarun jacfar bnu abi aalib baa wuxuu yidhi ana aakhuduhaa anaa qaadayo ana axaqu bihaa anaa ku xaq leh ibnatu cammii adeerkay gabadhiisii waayo wa cindii khaalatuhaa agteydana waxaa joogtoon qabaa habaryarteed habaryarteedna waan qabaa wainama alkhaalatu habaryartuna ummun hooyo faqaala caliyun cali waxa uu yidhi ana axaqu bihaa anaa ku xaq leh ibnatu cammii adeerkay gabadhiisii waay wa cindii ibnatu rasuulillahi sal l slam rasuulka gabadhiisiina agtayday joogtaayo way la barbaaraysaa faatima ayaa korinaysaa wahiya axaqu bihaa iyadaana ku xaqnimo badan faqaala zaydun zayd waxa uu yidhi zayd bnu xaarisa ana axaqu bihaa anaa ku xaq leh ana kharajtu ilayha anaa u baxay wa saafartu anaa u safray wa qadimtu bihaa anaa keenay riwaayaadka qaar waxay leeyiin cumratulqadaa bay ahayd cumratulqadaa markay saddexdii beri maka joogeen ayay gabadhii xamse ka soo daba oraday saddexdooda zayd iyo jacfar iyo cali ay ka soo daba oraday marka dabcan marka madiina waxaa la soo galay zayd hadda riwaayadaasay tilmaamayso wuxuuna sheegay sidoo kale wahiya ibnatu akhii wahiya yani ibnatu akhii riwaaya sidaas iyaduna leedahay walaalkii waa ahaaye wuxuu walaale ay ku ahaayeen nebigu waa walaalaysiiye labadooda mu'aakhaad buu ka dhex sameeyey baa la yidhaahdaa waqadimtu bihaa waana la soo galay faqaraja الnabiyu sal ا slm nebigii baa soo baxay fadakara xadiiثan buu sheegay qaala waxa uu yidhi ama aljaariyatu gabadha faaqdii biha lijacfarin jacfar baan u xukumayaa takuunu maca khaalatihaa habaryarteed maceeda ayay ahaanaysaa wainama alkhaalatu ummun habaryartiina waa hooyo xadiidkan marka riwaayadiisu saan abu daawuud saanu u wariyey faaqdii biha lijacfarin jacfaraan u xukumay ayb riwaayada bara ibnu caazib ee bukhaari ku suganna waxay leedahay faqadaa biha lilkhaalati wuxuu u xukumay yani faqadaa biha الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam likhaalatihaa nebiga wuxuu u xukumay habaryarteed marka riwaayada bukhaari waxay leedahay habaryartii baa loo xukumay riwaayadan daahirkeeda waxay tilmaamaya jacfar baa loo xukumay laba ishkaal baa marka ku jirta ishkaal waxaa weeyaan jacfar seen loogu xukumayaa maxramba uma ahani qofka xadaanada samaynayana waa inay maxramiye ka dhaxaysaa maxram inuu yahay waaba guursan karaaba isaga jacfare ile maxaa yeele waa ibnatuyani ibnatu ibnatu cammihi wey xamza bin cabdilmualib isagana jacfar bn abi aalib ibn cabdilmualib soo maaha ilma adeer waa ilma adeer dayin waa isguursan karaan ajnebi buu ka yahay keyf loogu xukumay marka haadihi waxaa weeye waa kan waa ishkaal ishkaalka haddii la yidhaha habaryartaa loo xukumayna see habaryarta loogu xukumay waaba la qabaaya hooyadiisow lama lahayn anti axaqu biha anta anti axaqu bihi maa lam tankixii guur bayba ku jirtaa habaryarteeda see loogu xukumay marka hadal dheer baa marka ku jiro ugudamnmaa khulaasatu اlqowl waxaa weeyaan waxaa xoog badan waxa loo xukumay horta waa habaryarta ayb maadaama jihat اlum ay ka socoto ayb habaryartii baa marka loo xukumay ishkaalkii marka imaanayay waa la sow lama nikaa yani maa lam tankixii xaggee la geynaa haddii la yidhaahdana waxaa la dhahayaa maa lam tankixii cillada oo xadiidka uu u yidhi sidaa ayaa waxay ahayd naagta haddii la guursado ninka dambee guursado hadday ilmada ilma yacni ilmo la xanaanaynaya hadday gurigiisa keento inuu dhibsadaa dhici karto gurigana isagaa iskale marka danayn loo danaynaayo yacnii ninkaa guursaday haweenta ninka guursaday danayn loo danaynayo ayaa cunuga looga qaaday cunuga yacnii la xanaanaynaayo yaa looga qaaday jacfarna hadda isagaanba dhibsanayninoo rabayba qofka xaqiisa hadduu ka tanaasula laa ba'sa dhib ma leh ma la fahmay meeshaa marka ishkaalkaas sababta yacnii waxa loo lahaa anti axaqu bihi maa lam tankixii hadday guursato ninka dambo ay guursanayso wou ku dhibtoonayaa ilmo uusan dhalin waxaa laga yaabaa tarbiyadeeda inuusan u yani tarbiyadeeda inuunan markaa u diyaar uusan u ahayn saan marka dhibaato iyo loogu qasbin cunugii haddii haweentu ay guursato in laga soo wado meelkaa la keeno taasay ahayd halkan laakiin waxaa weeyaan isagii xaqaa loo rabay ayaa ka tanaasulay oo gurigiisa in la keeno oo xanaanayo diyaar u ahaa ayb taasaa marka iyada lagu daweynaya midda jacfarna haddii la yidhaha jacfar baa loo xukumay maxramna ma u ahayn see la dhahaya waxaa la leeyahay haddii cid kale la waayo ibnu camka waa xanaanayn karaa dhib male daruuro ahaan ayb saasay leeyihiin marka a'immada masale kalaa imaanaysa waxay tahay kulligood rasuulkaaba uga xaq lahaayeen oo wuxuu uga xaq leeyahay walaalkiis waa dhalay mar rasuulku maxramo u ahaa gabadha maxaa yeele xamse gabadha ou dhalo nebiga adeeruu u yahay min jihati radaaca soo maa maxaa jacfar marka loo siinaya nebiga maamau asaga qaato ayb taa iyada marka culimmadu waxay ugaga jawaabeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam shaqooyinkiisa iyo muhiimaadkiisi baa ka tiro badnaa hadduu u batana waxaa laga yaabaa inuu xaasaskiisii mid ka mida u geeyo u dhex geeyo marka iyadii marka inuu yacnii qof u faariq ah oo kanixi karo oo dabcan markaa yacnii hilibna marka uu iskugu jiro waa habaryarta u munaasab soo ma garan mas'alo kalena waxay tahay oo halkan imaanayso masaladii ay yani alimaamu shaafici imaam axmed ay taqriiriyeen halkan waa iyadu xidhi way taallaa habaryarta maxaa loo siinaya eeddadii baaba joogtee jihatul abaana xoog badanaan dhahnay eeddadii baa joogtay eeddadii safiya bint cabdilmualib xamza bin cabdilmualib eeddadii baa joogtay habaryartii baa la siiyey iyaga marka qolooyinka waxaa la yidhi waxaa la idinka rabaa inaad ka jawaabtaan marka haddii kale alkhaalatu bimansilati اlum khaala habaryar iyo eedda hadday isqabsadaan habaryartaa la hormarinaa marka xadiidkan iyadoo la qabsanayo iyagu marka waxay ku jawaabeen oo yidhaahdeen safiya iyadaan ku dacwooninba qofka haddaanu ku dacwoonin dacwo haddaynan jirin oo qofku uu isaga faraxsan yahay haddii habaryar la siiyey haddii kale uunan markaa isagu waxba ka qabin dhib ma leh kan kale kan hoose haddii loo dhiiba dhib male kii kore hadduu isagu ama wakhti u haynin ama uusan rabinba laakiin hadday ku doodi lahaayeen habaryartan la siin lahaa xujadiinna markaasay toosnaa laheeday leeyihiin calaa kulli xaal marka waa masaa'il aad u wareer badan u hadal badan ibnuulqayim saadulmucaadka safaxaad dheer axaadiidteeda iyo aqwaasha culummada iyo ku qoray marka xadiidkan waa ishkaal badan yahay ishkaalkiisusa marka siyaabahaas kuu baxaya قال xdثna محمد بن عيسى qال xdثna سفyان عن أbي فrوة عن cabدالرحمن بن أbي ليلى بhذا الخبر وlaysa بتmاamه qاala waxa uu yidhi وqضىa bha لجacفر جacفar buu u xukumay لأنa khاalataha cindahu sababtoo ah habaryarteed ayaa agtiisa ahayd iبن xaزmi isaga waa laalaabayba baabkan dhanba xaadiitan wuxuuna cilo uga dhigay wuu yidhi xadiidkan riwaayadan waa cileey irsaaluu ku cileeyey midka kale wuxuu ku cileeyey majhuul waxbuu marka iskubadan buu isku dardaray calaa kullin marka xadiidkan saxiixuu ku sugan yahay ma cilays maayo xadiidka maadaama uu saxiixa ku sugan yahay ma cilays maayo sida xoogga badanna waa sidaas marka yanii aan u sheegnay tafsiilka ugu jiro abu daawuudna riwaayadan riwaaya mursala maane waa soo gaadiyey ikhtisaaruu ku sameeyey abubakr ismaaciili ayaa isagu musnadkiisa wuxuu ku wari sanadkiisa wuxuu ku warinaya can abi farwa can cabdiraxmaan bni abi leyla can caliyin marka waa sugnaaday isagoo mutasila waxa irsaal lagu cileeyaa ma leh qisaduna sideeda sideedana bukhaarigaa warinayo bukhaariba saxiixulbukhaarigay ku sugan tahay marka ibnu xasmi wixii dhammaanbuu dabada ka maray tii saxiixa ku sugnayd iyo tii kale kulli waa daciifa aaduu marka ibnuulqayim u radiyey waa sanca oo wuxuu yidhi marka aan fiicnaynu yidhi wuxuuna tilmaamay marka xadiidku haddii jihadaa la yidhaha ishkaalaadka ku jira iyo jawaabahooda iyo waxay culummadu ka dhaheen iyo xaggaa buu marka sheegay qaala xadaثna cabaad bnu muuسى ana ismaaciila bna jacfarin xadaثahum can israa'iila can abi isxaaq can haani wahubayra can caliyin qaal lama kharajna min makata markaan ka soo baxnay mako tabicatna bintu xamza na soo raacday tunaadii iyadoo dhawaaqayso yaa camu yaa camu adeero adeerow ayb adeer iyada markaa uma aynan ahayne ilmo adeeray ahaayeen cali iyo xamse iyo gabadhaan waxaan ujeeda cali iyo jacfar iyo gabadhaan kulligood waa sinaayeen yaa camu yaa camu marka maxay u leedahay weynaantay u leedahay xagga weynaanta maadaama ay ka waaweynaayeen bay yanii qofka weyn adeer unbaa leeraa saasoo kaleba ahaa fatanaawalahaa caliyun cali baa soo qaaday fa akhadaha biyadihi gacantiisiibuu ku soo qaaday wa qaala waxa uu yidhi duunaki binta cammiki yani duunaki yani ku dheg oo yanii qabso ayb binta cammiki adeerkaa gabadhiisa nacam faxamaltuhaa waan soo qaaday faqasa alkhabara qisadii buu markaa sheegay markaa yani waqaala duunaki binta cammiki waxaad moodaa inay ku jirto yanii wax maxduuf inuu meeshan jiro yani waa soo qaaday gurigiisiibuu keenay faatima u keenay wa qaala wuxuu yidhi duunaki binta cammiki gabadhan yanii ogow faatimuu sidaa ku leeyahay inaa adeerkaa gabadhiisa ogow ayb fa xamalathaa way qaadday marka faqasa alkhabara khabarkiibuu markaa sheegay qaala waxau yidhi waqaala jacfarun jacfar waxau yidhi ibnatu cammii wa khaalatuhaa taxtii faqadaa biha الnabiyu salى اllahu عalيh ali wasalam likhaalatiha nebiga habaryarteed buu u xukumay wa qaala waxauu yidhi alkhaalatu bimansilati اlummi habaryartu bimansilati اlummi hooyada marka darajadeeda ayay joogtaa oo taagan tahay halkaa marka xadiidii marka waxaa ku dhammaaday xadaanadii iyo wixii uga hadlayo baabun fii ciddati اlmudallaqati tan la furay haweenaydan la furay ciddadeeda caddaynteedii u baadhay ayb marka ciddooyinkii buu ka gelaa ciddadka marka ciddadku waxaa loo qaybiyaa haweenta ciddo tirsanayso inay tahay mid yacnii xaamil inay tahay iyo inay xaa'il tahay hadday xaamil tahay wadculxamli intay uurka ka dhigtaa ciddo u ah wakhti u ah hadday mar uur leedahay nooc allaala noocay doonta ha noqoto hadday noqoto kuwan iyaga laga dhintay hadday noqon lahayd mid la furay wahaakada marba hadday uur leedahay wadculxamli baa muddo u ah kuwa ayaga inta la guursaday iyagoon loo tegin la furayna ciddo ma leh yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati uma طallaqtumuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha ayb hadday tahay naagtu naag la dukhuulay isla markaa in laga dhintay inaan laga dhimannin haddii laga dhintay oo ciddo tirsiga sababka u keenay ay tahay ka dhimasho yacnii dhimasho laga dhintay de markaa uurna aynan lahayn dabcan afar bilood iyo toban habeen waa ciddadeeda hadday haweentu tahay mudallaqa isla markaana ay haween la furay ay tahay kuwa min dawaati lxaydna ay tahay saddex xayd ama saddex duhri ayaa ciddo u noqonaysa saddex xayd ama saddex duhri kii la dhaho hadba aqraa'da marka ama qurigu qar'igu xaydna waa lagu fasiray duhrina waa lagu fasiray caaisha ibnu cumar duhri bay ku fasireen khulafaa raashid khulafaa uraashidiinna waxay ku fasireen xayd abubakar cumar cusmaan cali xayd ay ku fasireen ayb farqiga u dhaxeeyaana waxaa weeyaan ninku haddii uu naagta uu ka dhinto oo uu furo iyadoo daahir ah duhriga aan loogu tegin koow baa laga tirinaa xaydka saddexaad markay gasho waa la guursan karaa ayb haddii xayd laga xisaabtamana duhrigaas lagu furay iyadoon la taabanin lagu furay lama xisaabayo xaydka koowaad markuu u yimaadaa kow la dhahayaa haakada xaydka marka saddexaad markuu dhammaado ayaa la guursan karaa xaydka dhexdiisa laguma guursan karo haddaan ayd qarcigu haddaan xayd ku sheegnaba ayb kuwa iyagu aan marka xaydin ee la furana caadada markaa iyagu aan lahayn ama yaryar ama caadadii ka quustayba oo waa weynaaday ayaga saddex bilood baa loo tirina bilaha la xisaabayana waa bilaha qamariga aw ee waxaan marka janaayo iyo febraayo la tirsan maayo dadka gobol baa tiriyo hadhow marka mararka qaar yacni waxaa imaanaysa marka axkaamaa ku xirnaan karta marka haddii bilahan la tiriyo iyo kuwan kale haddii la tiriyo maalmaha meesha ka soo baxayan maalmahaas marka qofka xuguna ama u bannaan ama xaaraan ka noqon karo ma la dhihi karo lama sahashan karo dadka marka in loogu sheego bilaha qamariga ah in la xisaabo baabun fii ciddati اlmuطallaqati qaala xadaanaa sulaymaan bnu cabdilxamiid اlbahraaniyu qaala xadaanaa yaxya bnu صaalix qaala xadaanaa ismaaciil bnu cayaash qaala xadaanii camr bnu muhaajir can abiihi can asmaءa binti yaziid bni sakan alansaariya annahaa ulliqat waa la furay calى cahdi rasuuli اlahi sal slm waqtigii rasuulka walam yakun lilmuطallaqati midda la furayna cidatun ciddo ma lahaan jirin oo ma lahayn faأnzla allahu caزa wajalla ilaahay wuxuu soo dejiyey xiina dulliqat markii la furay asmaau asmaa bilciddati ciddada ayuu liطalaaqi u soo dejiyey fakaanat أwala man unzilat fakaanat waxay ahayd hiya asmaa أwala man qofkii ugu horreeya unzilat fiiha iyada shanigeeda lagu soo dejiyey alciddatu ciddada lilmuطallaqaati kuwa la furay ay leeyihiin iyadaa marka ugu horraysay markii hore ciddadu wakhti iyo ma lahayn marka iyadaa marka ugu horraysay markii la furay baa ciddadku ay soo degeen saddex qar'i baana ciddo looga dhigay oo haakada xadiidkan marka waxuu tilmaamay bilowga yanii jaahiliyadu inaysan jiri jirin ciddo laakiin islaamka uu ciddadka la yimid haweentana saan loo dulminin ninka laftirkiisana si markaa hadday wax ka tageen fursad inuu soo ceshto soo u helo oo ragga kale oo uga xaqnimo badnaado islaamku marka waxaa weyaan cadaaladdii meeshii ugu fiicnayd yuu ka qabtay hadii la yidhaha naagtu ciddo ma leh dee naagaan la qabin lana furinay iska noqonay ninku marka horraba kaalay yuu kaalay dhahaya haddana waa diraya haddana dalaaquna tira ma lahaa jirin jaahiliyadii dalaaqiina tiraa loo yeelay saddexaa laga dhigay ciddooyinkiina wakhti baa loo yeelay naagtiina saysan u dhibaatoonin ninkiina si markaa aanay maslaxa uga hallaabin baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii naskhi maa shay nasakhaadiisa caddayntiisii u baab yahay istufniya bihi laga soo reebay min ciddati اlmuطallaqaati kuwa la furay ciddooyinkooda naagaha la furay ciddooyinkooda wاlmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu'in wixii laga soo reebay naagaha laga soo saaray oo laga bixiyey macnahaas ayuu baabkan uga hadlaa qaala xadaana axmed bn moxamed bni haabit almarwasiyu qaala xadaanii caliy bnu xusayn can abiihi can yaziid الnaxwiy can cikrimata can ibni cabaasin qaal wاlmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu kuwa la furay ha sugteen naftooda ha u sugteen saddex qar'i saddex xayd ama saddex duhri wa qaala waxa uu yidhi wallaa-ii yaisna marka aayaddan waa aayaddii caamka ahayd istinihii marka waa kana hadduu sheega wa qaala waxauu yidhi wallaa-ii yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum haatanna waa uu ku daray wallaa-ii haweenka yaisna ka quusanaya min almaxiidi xaydkii min nisaa'ikum xaalay haweenkiinna ka mid yihiin in irtabtum haddii aad shakiseen ood ciddadooda garan weyseen faciddatuhunna ciddadoodu alaaatu ashhurin weeyaan saddex bilood saddex qar'i saddex bilood ayaan hayna istinii hadduu hadda waay marka uu sheegaa fa nusikha min daalika kuwaagaas waxaa laga nasakhay nusikha hadda wuxuu ka wadaa khusisa salafku marka waa u isticmaali jireen annasku takhsiiskay naskhi dhihi jireen kutubaha marka salafka haddaad ku aragta aayaddan waa la nasakhay aayaddaana nasakhday haw qaadanin nasakhii xukunka dhanba in la rafciyey haw malayn iyagu marka takhsiisku waxay u yaqaaneen naskhi bay u yaqaaneen wa ficlan nooc naskhi ana waa noqon karaa maxaa yeele xukunkii aayaddii hore ay si caama u sheegtay walmuطallaqaatu yatarabasna hadda yaa soo gelayana almuطallaqaatu waa isim alla geliyey cumuumaa laga faa'iidaysanaa naag kasta oo la furo saddex caado inay ku ciddo tirsanaysa aayadda laga fahmay ama ha laga dhin ama yacnii hala dukuulo oo ha loo galmoodo iyo aan loo galmoonin mid yacnii xayd hesha ha noqoto yaynan noqonin mid uur leh ha ahaato yaysan ahaanin kulli waa soo wada gelayaan meeshaan waxbaa marka laga soo reebay ee laga reebay tanaa ka mid ah wa qaala waxa uu yidhi uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha waxaa laga reebay kuwa aan ciddaba lahaynoo haddana la furay kuwa la furay oo aan ciddo lahayn ayaa laga soo reebay waa iyo kuwaas waa kuwa la furay iyagoon loo tegin markii hore ninka waa guursaday uma tegin waa furay ciddo may tirsanaysaa maya ciddo ma tirsanayso wاlmuطalaqaatu baa marka laga soo reebay tan waa takhsiis wاlmuطalaqaatuna cumuumaa ku jira baabun fi اlmuraajacati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اlmuraajacati noqoshada oo haweenta lagu noqdo ciddada intay ku jirto laba jeeruu qofka fursad u haystaa mar buu naagtii furay ciddadii bay ka halbuu ku furay ciddadii bay ka tirsa iyadoo tirsanaysuu soo celiya waa bannaan tahay mar labaaduu furay halbuu ku furay waa soo celiya haddana waa bannaan tahay marka saddexaad laakiin celintu ma bannaana fain dallaqahaa falaa taxillu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu ayb taas iyada marka waa taasa haddii marka ninka uu naagta intuu furo ciddada gudaheeda uu ku soo ceshan waayo oo ciddadeedii ay dhammaysato halbuu ku furay ciddadii bay dhammaysatay ma soo celinin markay ciddadii dhammaatay kadib bay heshiiyeen see yeelaayeen inay isguursadaanay rabaan way isguursanayeen nikaax cusub caqdi cusub meher cusub iyo khidbo iyo khidbow la imaanaya intaa markuu la imaado marka naagta meequu ku qabaa marka laba dalqad unbuu ku qabaa wax saddex haddana soo bilaaw uma jirto hadday sidaa jiri lahayd nin walbaa say saddexda ugu soo noqoto waaba iska sii day lahayd markay ciddada dhammaysato haddana iska guursa lahay si saddex cusub oo u hela mar walba marka ma yeelayo labadii intii ugu harsanayday ayuu ku qabaa markaa hal hadday ugu dhinnayd nikaax cusub ku soo guursado halkaas hadduu ku sii daayo ma ku noqon karo an saalix bni saalixin can salamata qaala xadaanaa sahl bnu moxamed bni zubayr alcaskariyu qaala xadaanaa yaxya bnu zakariya bni abi zaa'ida can saalix bni saalix can salamata bni kuhaylin can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin can cumara ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga طallaqa xafsata xafse ayuu furay uma raajacahaa waa soo ceshtay marka ceshadku inuu bannaan yahay xadiidka marka wuxuu leeyahay raajichaa ku noqo fa innahaa sawaamatun qawaamatun waa naag marka waxaa weeyaan soom badan oo yacnii qiyaam badan oo daaco badane nebiga waa la amray marka inuu ku ceshto ayb uu ku laabto baabun fii nafaqati اlmabtuutati tii dalaaqeeda la gooyey nafaqadeeda caddayntiisiibu u baab yahay naagta haddii dalaaqeeda la gooyo almabtuuta waxaa laga wadaa naagta dalqadaheedii dalqaddii ugu dambaysay qaadatay ama calaa qowli اljumhuur naagta saddex lagu furay inku naagta hadduu saddex iskaga furo wada jirto ama dalqaddii saddexaadba uu ku daayey mabtuuto dalaaq baa'ina ku dhacay nafaqo ma leedaha mase ma laha ayb xadiidku wuxuu tilmaamayaa nafaqo inaysan lahayn waana sidaas qur'aanka laftirkiisana macnahaasuu sheega maxaa yeele muxuu alla yidhi wain kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahunna naaguhu hadday uur leeyihiin nafaqeeya meeshaa maxaa laga fahmaya haddaysan uur lahayn naag uur leh aysan ahayn nafaqo ma leh rajciyadana waa la hubaa inay nafaqo leedahay naagtu hadday dalaaq rajciga ku maqan tahay layskuma khilaafsana inay nafaqo leedahay iyada maxaa soo haraya marka midda baa'inadaa waay waxaan nafaqada la siinaynin ilaa inay uur leedahay maane hadday uur leedahay waa la siinaa binasi اlqur'aan wain kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahunna ayb nafaqa ma leh deegaan laakiin ma leedahay taasay marka culammada aad ugu doodeen xadiidkuna wuxuu tilmaamayaa nafaqo iyo deegaan midna inaysan ahayn naagta haddii dalaaqii ugu dembeeye lagu furay waana sida ibnu cabbaas iyo ay ku tageen iyo faadimo binti qays ayb jumhuur اculamaana waxay ku tageen cumar iyo jumhuuru ahlilcilmi waxay ku tageen deegaan inay leedahay laakiin aysan lahayn nafaqo xanafiyaduna waxay dhaheen nafaqana waa leedahay deegaanna waa leedahay oo iyagu marka cumar baa sidaa laga wariyey iyo ibnu mascuud idan marka mas'ale saxaabadaa isku khilaaftay laakiin addaliilu maca faatimata binti qays sida aan arki doonno faatima iyaday qisada ku dhacday dalqaddii saddexaadaa lagu furay nebiga iima xukuminay tiri nafaqo iyo deegaan midna marka iyada iyo aaday ugu murmi jireen marka iyo saxaabada intooda kale cumar baa marka wuxuu yidhi markii loo sheegay iska daa buu yidhi laa nadacu kitaaballaahi ilaahay kitaabkiisa ka tegi mayno liqowli imra'atin naag warkeed uga tegi mayno laa nadri anasiyad am xafidad aanan ogayn inay xafiday in kale marka taasi cillo ma noqonayso maxaa yeele naagtu hadday wax wariso naago badan baa riwaayaadkooda la qaataa oo lagu camal falaa caaisha iyo umusalamo iyo kulligood xadiid bay wariyaan waana xugun baana ka dhasho taas marka waxba wax lagu diidi kara ma aha kitaabka ilaahayna ma kitaabka ilaa kitaabka allana ma sheegaayo inay leedahay deegaan si cad yacni masaladan isoo uga hadlaya uu sheegi maayo iyada markii saa lagu yidhi waxay tihi baynanaa wa baynakum kitaabullaahi aniga idinka kitaabka allah noo dhexeeyo ilaahay muxuu yidhina walaa yakhrujna ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayinatin wa tilka xuduudullah ilaa aakhir alaaya marka alla uu yidhi laa tadrii lacalla allaha yuxdiu bacda daalika amran naagta waxay guri u lahayd oy deegaanka ninka guriga ayaanu ka bixinnin waxaa loo yidhi bal in ilaahay wax soo darrisiiyo jacayl ama yacni isu soo noqod inuu bal ka yimaado gurigii hadday u joogto walacallahu inuu markaa iska raboodo saa darteed marka yacni waxaa weeyaan oo ku soo ceshto naagtiisii ayu amrin yaxdusu maxaa dhacaayay tihi bacda alaa saddexdii dalqadood markay dhammaatay kadib wax imaanaa maxay tahay oo ilaahay uu soo darrisiinayo waab u kala dhammaatay haweentan marka iyadu saasay ku doodi jirtay waxaa kaley ku cilleeyeen xadiidkeeda oo yidhaahdeen sababta loo bixiyey waxay ahayd dumaashiyaalkeed bay aflagaadeey jirtay bacdi ahlilcilmiga ama saxaabadii qaarkood ama taabiciintii baa saa dhaheen marka dumaashiyaalkii bay ku afxumootay saasay u weysay guri ee waa lahayd laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna ilaa an ya'tiina bifaaxishati mubayinatin faaxishay la timid ay leeyihin naagtan wاlfaaxishatu albadaa'atu fi اllisaan zinada maana carab afxumada waayay dhaheen taa iyadana marka waxaa la yidhi waxaa sax ma aan sababtoo ah nebigaa ka celi lahay qisadii nebigay u timid isagii baa yidhi nafaqayo deegaan ma lihid qadiyada hadday sidan la sheegayo ay tahay war faatimaa ilaahay ka cabso dhehi lahaa bal nebiga wuxuu yidhi nafaqayo deegaan ma lihide ii imow aniga haddii aad marka ciddo dhammaysatana aniga ii imow markaasoo usaamo oo dadka oo u jeclaa ayuu marka inay guursato oo kula teliyey qof afxun marka masaasuu yeeli lahaa rasuulka alayh salatu asalaam marka taa iyadana wax la yeelaya ma ahn ayb mid saddexaad marka waxay yidhaahdeen iyagu middan kale iyadu naag waaye riwaayadu baabkeeda marka la joogo naag baabu shahaada annagu kama hadlayno baabu riwaaya laga hadlaa baabu riwaayana naaguhu warkoodu waa la qabanaya hadday iqaad yihiin haweentanna waa saxaabiyad calaa kullin madhabka nusuusta yani saxiixa ku ah raajixana ku ah waxaa weeyaan أن المبtuuتaةa laa نafaqaةa laha walaa suknaa midna ma laha aayadda qur'aanku askinuuhunna min xayثu sakantumna xadiidkan nebigaa fasiraayo kuwa la sheegaayo ma ahan kuwan oo mabtuut yani middan saddexda lagu saddexdii dalqadood ku dhammaatay xadiidkaa ka reebaayo ilaa ilaahay baa yidhi وأnزlnaa ilayka الdikra litubayina liلnaasi maa nuzila ilayhim marka xadiidku aayadaha qur-aanku waa takhsiisin karaa marka askinuuhunna takhsiis baa galay xadiidkan baa khasisay ayb taasaa marka ugu roon saa in la yidhaahdo qaala xadaana alqacnabiyu can malikin can cabdillahi bni zaydin mowla alaswad bni sufyaan marka imaam axmed iyo isxaaqa qaateen madhabkaas culammada shaaficiyadana abu hawr abuu hawr ayaa qaatay oo isaguna sidaasuu ku tegey ana almabtuutata laa nafaqata laha walaa suknaa laakiin madhabka shaaficiga waxaa weeyaan naagta haddii saddex lagu furo deegaan ninka way ku leedahay intay ciddo tirsanayso ee nafaqo laakiin kuma laha hadday uur leedahay nafaqana waa yeelanay markaa haddii ay uur leedahay nafaqo way yeelanaysaa waa la fahmaan umalayna qaala xadaثana alqacnabiyu can maliki can cabdillahi bni yaziida mowla اlaswad bni sufyaan can abi salamta bni cabdiraxmaan can faatimata binti qays ana abaa camri bna xafsin dallaqaha albatta albatta ayuu furay goyn dalaaqeedii buu gooyey wahuwa qaa'ibun isagoo maqan riwaaya marka tilmaamayso dhalqad ugu harsanayd oo saddexaad buu ku soo furay ee wax wada jiro kuma uusan furin culamada qaar baa waxay yidhahdaan dalaaqu alaaska waxay u deliishadaan inuu dhacayo xadiidkan annahu dallaqahaa alaaan mujtamacaad miya mase mutafariqaaday ahaayeen yaa og mutafariqaaday ahaayeen bideliili riwaayada muslim baa waxay leedahay annahu dallaqahaa dalqatan kaanat baqiyat lahu dalqad u harsanayduu ku soo furay wa huwa qaa'ibun isagoo maqan fa arsala ilayha wuxuu u soo diray wakiilahu wakiilkiisii bishaciirin buu ula soo diray heed fatasakhadathu way ka carootay markaa way iska caraysiisay faqaala waxau yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa laki calaynaa min shay waxba nuguma belihid annaga fajaءat rasuul اllahi sal ا slm nebigii u timid fadakarat dalika lahu sidaa bay u sheegtay faqaala laha wuxuu yidhi laysa laki calayhi nafaqatun laysa laki adiga melihidoo kuuma sugnaanin calayhi ninkaaga korkiisa ninkan ku furay nafaqatun nafaqo maxaa yeele uur ma lahayn nas waayo marka xadiidka hadda inaysan horta nafaqo lahayn wa amarahaa nebigu wuxuu faray an tactada inay ku ciddo tirsato fii beyti ummi shariik ummu shariik gurigeedana inay ku ciddo tirsatou nebigu faray tanna waxaa laga qaadanaa sukna iyo deegaan inaysan lahayn hadday deegaan lahaa lahayd nebigu ma uunan dhahayn xagga ku ciddo tirso ile naagta mucutadadaa inay baxda looma ogolee uma qaala waxauu yidhi inna tilka mra'atun taasi waa haweeney yaqshaahaa asxaabii asxaabtayda ayaa daboolo inay asxaabtaydaa u tagaan macnaheeduna marka waxaa weeyaan naag sadaqo badanay ahayd marka gurigeeda marka dadka ixsaanka u baahan ayaa mar walba imaan jiray marka qofkanna haweentanna marka haween markaa la furay weeyaan amaa marka ay halkaa marka fidno ama wax ka yimaadaan buu is yidhi ictadii ku ciddo tirsan fii beyti ibni ummi maktuum cabdullahi ibni ummi maktuum gurigiisa joogow intaad ciddada ka dhammaysato fa innahu rajulun acmaa nin indhoolo waay tadaciina fiyaabaki dharkaagaad iska dhigaysaa mana ku arkaayo waidaa xalalti haddaad xalaalo noqoto fa'aadiniinii iso ogeysii qaalad waxay tidhi falammaa xalaltu markaan xalaaloobo ciddadii dhammaystay dakartu lahu waxaan u sheegay anna mucaawiyata bna abi sufyaan wa abaa jahmin khatabaanii inay isoo dooneen labadaa nin faqaala rasuulu llahi sal l slam marka waxaa laga qaadanaya naagta inay laba nin gur weyddiiso karto haddii laakiin midkood ay u iilato kan kale uma bannaanay inuu weyddiisto horaan mas'alada uga soo hadalna ayb naagta intay ciddada ku jirtana dalaaq rajciya hadday ku jirto sideedaba laa tacriidan walaa tasriixan guur looguma bandhigi karo maxaa yeele waa fii xukmi zawja wa naagta yacnii haddii ay ciddo tirsanayso ciddada ay ku jirtaana dalaaq rajciya uu yahay ma ma ninku yacnii laa sarbeeb walaa si cad midna uma bannaano amaa midda baa'inadaa waa midda in loo sarbeeba ay bannaan tahay walaa junaaxa calaykum fii ma caradtum bihi min khidbati الnisaa'i aw aknantum midda laleeyahay taas maxaa yele middaan naag la qaboo kale wa waa dhaxle waa dalaaq baa haleelaayo waa naagoo kale wa midda ninkeeda uu ku noqon karo sidaa baan u sheegay bay tihi faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi amaa abu jahmin abu jahm falaa yadacu casaahu hushiisa ma dhigo can caatiqihi garabkiisa kama dhigo kinaaya inuu naagaha dilo amase waxaa dhici karta safarka in loo jeedo oo nin aad u safar badan inuu yahay ayb wa amaa mucaawiyatu mucaawiyana fa sucluukun weeyaan ninaan waxma haysan nin cayr ah laa maalan lahu maal ma haysto marka in lagala talin kara naagta qof faqiir oon waxba haysanin waa lagala talin karaa nacam yacnii qof kaloo inta ay ka helayso kale ay ka helayso dhaqan karana biilkeeda iyo waxaas heli karo haddii loo ishaaro dhib ma laha waxaa kaloo laga qaadanaa arrintan inaysan xan ahayn maadaama istishaaro ay tahay ayb fasucluukun laa maala lahu inkaxii guurso usaamata bni zaydin usaama binu zayd guurso inkixii guurso usaamata bni zaydin guurso inkixii guurso usaamata bna zaydin qaalad waxa ay tidhi fakarihtuhu waa nacay uma qaala waxa uu yidhi inkixii usaamata bna zayd usaama binu zayd guurso fanakaxtuhu waan guursaday fajacala allahu tacaala ilaahay wuxuu yeelay fiihi isaga dhexdiisa khayran buu ii yeelay khayr waqtabadtu waanan majeersaday yacnii waqtabadtu macnaheedu waxaa wayn qibdada taladaa nebigu isiiye aad baan ugu faa'iidey walle yacnii taladaan inaysan ku gefin waa fiicneedaan is-iri wahay ayb نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا بوفري وساق الحديث فيه وأن خالد بن الوليد ونفرا من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن أبا حفص إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثا buu furay وإنhu taraka lahaa نفقة يasيiرaة buu uga tegey نفقo yar faqاala wuxuu yidhi laa نفقةa lahaa نفقa ma laha وsاq الxadيiث وxadيiثu maliki أتmu qال xadaثna مaحموud بن khاalدi qال xadaثna الوليد qال xadaثna أbu cمر عن يحyى qال xadaثnii أbu سلمة qال xadaثnii فاطiمة بنت qays أن أbا cمر بن xفs الmkزumiي طلqha ثلاثا وsاq الxadيiث وhabara khaalid bn اlwaliid buu soo kaxeeyey qaala faqaala الnebiyu sal l slam laysat lahaa nafaqat walaa maskanun nafaqana male deeganna male qaala fiihi waarsala ilayha sala اllahu calayh waali wasalam wuxuu u diray allaa tasbiqiinii binafsiki nafsadaada haygala hormarin oo yacnii nin waxba ka ballanqaadin kale intaad aniga la soo tashato qaala xadaثna qutaybaة bnu saciid أن محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة أي إفري مرنا ثلاثا مر البتة واكد ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه ولا تفوتيني بنفسك نفس هذا هي تكسين قال أبو داود وkadalika rawaahu الشhacabiyu wاlbahiyu الشhacabi iyo albahiyu iyo abu bakr bnu abiاljahm faaطimay ka wariyeen caطaana wuxuu ka wariyey can cabdالraxmaan bni caasim can faaطimaةa binti qays ana زawjahaa طallaqahaa ثaلaaثan marka shacabi iyo bahiy ka soo bood abu bakr bnu abiljahm iyagu faaطima binti qaysay ka wariyeen toos cadaana laakiin isagu waasida uga wariyey can cabdiraxmaan bni caasim can faaima ana zawjaha طallaqahaa aaa qaala xadaana mxamed bnu kaiir qaala ahbarana sufyaan qaala xadaana salamatu bnu kuhayl can الshacabiyi can faaimata binti qaysin ana zawjaha طallaqahaa aaa falam yajcal laha الnabiyu salى اllahu alيh ali wslam nebiga uma yeelin nafaqatan walaa suknaa nafaiyo deegaan midna qال xdثna يزيد بن khالد الرملي qال xdثna الlيث عن cqyل عن بن شhهاaب عن أbي سلمة عن فاطمة بنت qays أنhا أخبرته أنhا kانت عnda أbي xفص بن المغيرة وأن أbا xفص بن المغيرة طلqهa آkhر ثaلاث تطليqاaت رda mark in loo jamciyo ay u fiican tahay sida طلqhaa wuu furay آakhira ثaلاaث تطليqاaتin saddex dalqadood tii ugu dembaysay buu soo furay fazacmat annahaa ja'ad waxay sheegatay inay u timid rasuula اllahi sal ly slam fastaftathu ay jawaab weydiisay fii khuruujiha ka bixitaankeeda min beytiha ay ka baxdo faamarahaa wuxuu amray an tantaqila ila bni ummi maktuumi اlacmaa faabaa marwaanu baa diiday an yusadiqa inuu rumeeyo xadiida faatima inuu rumaysto fii khuruuji اlmuطallaqati min beytiha muطallaqada gurigeeda inay ka baxdo inuu warkaa xadiidka faatima ku rumeeyo waa diiday qaala curwatu curwa waxa uu yidhi ankarat caaishatu radia allaahu canha calaa faatimata binti qaysin caaisha way ku inkirtay faatima arrintan ayb waa ku inkirteen laakiin marka ma nas kaley kala hor timid maya qaala abu daawuud wakadalika rawaahu saalix bnu kaysaan wabnu jurayj wa shucayb bn abi xamza kulluhum can الzuhriyi qaala abu daawuud shucayb bn abi xamza wasmu abi xamza diinaar wahuwa mowla ziyaad qال xdثna mkلد بن khالد qال xdثna cبدالرزاq can mcmر can الزhriي can cubaydاللaahi qaal arsla marwاn ilى faaطimة faسألhا faأhbarathu waxay u sheegtay أnha kanat cinda abi xfs وkana النabiyu slى الlaه عlيه alي wsلم amara caliya bn abi طاalib ayuu madax ka dhigay yacni calىa bacضi الymn ayuu u dhiibay fakharaja macahu زawjuhaa ninkeedii baa la baxay fabacaثa ilayha bتaطliiqatin buu u soo diray kaanat baqiyat lahaa ugu harsanayd وamara cayaaشha bn abi rabiica wاlxaariثa bna hishaam an yunfiqaa calayha inay nafaqeeyaan buu amray labadaa nin faqaalaa waxay dhaheen wallaahi maa lahaa nafaqatun ilaahan ku dhaarane nafaqo ma leh ilaa an takuuna xaamilan inay uur leedahay maahane faatat الnabiya sal ا slam faqaala wuxuu yidhi laa nafaqata laki ilaa an takuunii xaamilan nafaqo malid inaad uur leedahay maahane wاstaadanathu fi اlintiqaali inay guurto bay ka idin dalbatay faadina lahaa waa u idmay faqaalat waxay tidhi ayna antaqilu yaa rasuula allah inteen u wareegtaa qaala cinda bni ummi maktuum wa kaana acmaabu ahaa tadacu hiyaabahaa cindahu dharkeeday dhiganaysa agtiisa walaa yubsiruhaa ma arkaynin falam tasal hunaaka xataa madad ciddatuhaa halkaa kama aynan zuulin intay ciddadeedii ka dhammaatay faankaxaha nebiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ku nikaaxay usaamata farajaca qabiisatu ilaa marwaan buu u laabtay faahbarahu bidalika arrintaabuu u sheegay faqaala marwaanu marwaan waxa uu yidhi lam nasmac hada alxadiida xadiidkan annagu ma aanan ka maqlin ilaa min imra'atin haweeney un baan ka maqlay ba ayaannu ka maqalnay bal marwaan isagu marka haweentaan mau gaaraan xadiis haween laga maqlay maxay dhibay xadiidkan haween badan baaba xadiidka laga maqlaya fasana'hudu bilcismati fasana'hudu waxaan annagu qaadanaynaa bilcismati arrinta adag allatii wajadna annaasa calayha dadka aannu ku aragnay inay ku taagan yihiin halkan marka culimmadu waxay yidhahdeen waxaa laga qaadanaya ibnu cabdilbar siduu leeyahay camalu nnaas ama jumhuurtu camalu nnaas ama jumhuurtu ina inuu ahaa camalkoodu in yacnii xadiidka faatima cagsigiisa camaluljumhuur inuu sidaa ahaa ayb faqaalat faatimatu waxay tihi xiina balagahaa daalika arrinkaa markuu soo gaaray baynii wa baynakum kitaabullaahi ani idin kitaabka allah noo dhexeeya qaal اllahu tacaalى alla wuxuu yidhi fadalliquuhunna liciddatihinna xataa laa tadrii lacala اllaha yuxdiثu bacda dalika amraa qaalat waxay tidhi faأya amrin arrinkeebaa yuxdiثu ilaahay uu soo darrinsiinayaa bacda aلaaثi saddex dalqadood kadib waxaa imaanayaa laga rabaayay tihi marka adee qaala abu daawuud wakadalika rawaahu yuunus can الzuhriyi وأma الزubaydiyu farawa الxadiiثayni jamiicanba waa wariyey xadiiثa cubayd الlahi bmacnaa macmarin وxadiiثa abi slma bmacnaa cuqayl وrawaahu mxamed bn isxaaq can الزuhriyi ana qabiisaةa bna du'ayb xadaثahu bmacnan dala calىa khabri cubayd الlahi bn cabdالlaahi xiina qaala markuu yidhi farajaca qabiisaةu ilىa marwan faأhbarahu bidalika xadiidka faaimada marka aad waxaa u tatabucay muslim oo saxiixu muslimkaa aad duruqdiisa si fiican u raacraacay marka halkaa qofkii ka raajici karaa ka raajico billahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wslam